Bulshada Soomaaliyeed ayaa ah kuwa la daalaadhacaya saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada sida abaaraha, daadadka xilli roobaadka iyo fatahaado sannado badan soo noqnoqday. Dadka oo aan faham buuxa ka haysan isbeddelka cimilada waxa uu yahay iyo saameynta ka imaan karta ayaa bulshadeenna ka dhigtay kuwo u nugul isbeddelka ka dhasha cimilada. Qaar ka mid a aqoon-yahanada ka hadla arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee ku nool Kismaayo ayaa sheegay in muhiim ay tahay in bulshada lagu wacyigeliyo sidii ay uga hortagi lahaayeen ama ula qabsan lahaayeen saameynta isbeddelka cimilada iyo sidoo kale in bulshadu xoogga saaraan beerista dhirta maadaama dhirtu ay ka mid tahay waxyaabaha ka hortaga saameynta ka dhalata markay cimiladu isbeddesho ama hawadu wasakhowdo
horta waxaa looga hortagi karaa isbedelka cimilada dadka markii loo fiiriyo dadka kuma wacyigelsan yani ma yaqaanaan waxaa la dhahaa isbedelka isbedelka cimilada uma malaynayaan inuu saameyn u keenayaan markaa dhahdid isbedel cimilaa jira ama aad kala hadlaysid wax kale ka aaminsan yihiin kow in loo sameeyo bulshada lagu wacyigeliyo la dhaho isbedelka cimilada waa noocani waa noocani waa caynkan oo dhibaatada xooganuu kugu sababaayo saanuu kugu sameeyaa ooba la baro si bulshada ay u fahmaan sidoo kale in xataa la siiyo waraaqooyin oo dadkana waxay aqrini karin dad waxaa jira sawirka wax ku fahmaan in farshaxano loo sameeyo loo sawiroo la dhaho markii warshadaha la isticmaalo saas oo kale waaye dhirta markii la jaro waxaa ka imaanayso dhibaato badan sida in roob la-aan aad ku dhacdiin oo kale sidoo kale dhirta waxay qaadaa wax la dhahaayo in la dhaho dhirta caafimaade maxay tahay caafimaadkan ka qayb qaadataa loo sheega faa'iidada ee leedahay saasaa bulshada lagu wacyiga
bulshada aad iyo aad bay ula dagaalami karaan la dagaalanka cimilada aad bay kaalin fiican bay ka qaadan karaan waxaa kamid eh waxaan ka qaadan karaan inay geedaha abuuraan dhir badan la abuuro lala dagaalo hawada dhibaataysan ama wasakhaysan sidayna macnaha bulshadeena u dhibaataynin taas awgeeda bulshadeena marka u hore waa inay samaysaa dhirta ama ay joojisaa geedaha la guraya waa inay joojisaa waayo taas awgeeda la dagaalankaasi cimilada waxaa loo fahansiin karaa aad iyo aad baa loo fahansiin karaa waana waana lala dagaali karaa dhibaatada cilada cimilada waayo bulshada waa in loo sheegaa hadda aan ku jirno xaalad hadda aan ku jirno waxaa jira fasahaado fara badan daad fara badan biyo xeranadiioo go-een dhibaatooyin badan bay dhaceen cuduradiioo bateen iyo dadkii oo macnaha ma noloshooda noqotay wax iska ciibsan cuduradiioo bateen taas awgeeda waxaa macnaha lala dagaalami karaa in lagu sameeyo ama la sameeyo geed awr fara badan taasoo macnaha oo hortegno brobleenka ama dhibaatooyinka cimilada isbedelka leedahay wasaqowga ka dhasha isbeddelka cimilada ayaa bulshada ku reeba saameyno kala duwan waxaana si saameyntaas looga hortago bulshada loogu baaqay in ay xoogga saaraan beerista dhirta sidoo kalena ay joojiyaan dhirta la jarayo